aad baan uga xumahay inuu dagaal ka dhammaan waayo gobolka mudug aad baan uga xunahay in maalin kastoo walaalkii dilo aan noqono ama walaalkeenna dilo ka guddi ahaan iyo ka maymuun ahaan waxaan leeyahay arrintaas waana cambaaraynaynaa waana dhex istaagi doonaa insha allah meesha dagaaladu ka dhaceen waan tegaynaa waana wax fool xun qoladii bilowda ama dhinacii ay kasoo bilaabato fidnadaasina insha allah ka guddi ahaan tallaabo sharciya ayaan ka qaadi doona codsanayaa oo ilaahay wejigiisa iyo ummadda dagaalada wadaba ka codsanahayaa inay joojiyaan dagaalkaas mudug barigiisa ka dhacahaya waa kugu dhimay kaa dhimay dadka walaalaha ah oo waxay isku dilayaan aan la aqoon oo wax ka dhexeeya iyo wax hadda dhibaato ay ka helahayaan iyo islayn oo aan ehelunaarnimo iyo kala fogaad iyo garab banaan ahayn aysan jirin waxaan codsanayaa inay joojiyaan dagaalka anagoo ah gabdhihii labada dhinac oo maxay hayso galmudug iyo puntland oo nabadeynta